ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada garowe ee caasimadda u ah maamul goboleedka puntland wariyahayaga nuux muuse birjeeb oo garowe ku sugan ayaa warbixintan ku eegaya safarka ra-iisul wasaaraha
socdaalka ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku yimid garowe oo ah kiisii ugu horreeyey intii uu qabtay xilka ra-iisul wasaarnimada waxa uu ahaa mid maalmihii ugu dambeeyey laga dareemayay guud ahaan puntland wuxuu socod ku dhex maray qaybo ka mid ah magaalada wuxuuna dadweyne badan kula hadlay bartamaha magaalada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay weheliyaan golihiisa xukuumadda inaad maantana soo booqataan noo timaadaan xaalada dalku ku sugan yahay iyo puntland dhan dhaqaale dhan amni dhan siyaasadeed dhan ijtimaaci intaba aad aragtaan dabcan wasaaradda rabta waa ka warqabtaa laakiin haddana inaad noo timaado oo shacabkaaga soo booqatid la qaybsatid fikirkaaga barnaamijyada dowladda xukuumaddaadu ay wado ee wanaagsan ee la xiriira dhan walba inaad la qaybsatid horumarka dowladda federaalku ay suubinayso runtii aan aaminsanahay intii adu aad timaadeen inaad shaqo fiican qabateen dhan walba aan bogaadinayno ka buntlaan ahaan rajaynaynana inaad hore usii wadaan ay ugu horayso midaynta iyo midnimada soomaaliya inay tahay muqadas in la ilaaliyo ra-iisul wasaare khayre ayaa hadalkiisa ku dheeraaday soo dhoweynta loo sameeyey wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha inta ay joogaan puntland inay is arki doonaan madaxda puntland si ay u yeeshaan kulan wada tashi ah halkan waxaan u nimid inaan idinla wadaagno shaqooyinka dalka aanu hayno laakiin aan idinka baranno khibraddiina idin dhegaysanno idinla munaaqashanno si aan uga wada tashanno kulligeen aayaha ummadda soomaaliyeed inta uu joogo puntland ayuu ra-iisul wasaaraha la kulmi doonaa bulshada rayidka ah sidoo kalena qaybo ka mid ah puntland uu booqan doonaa nuux muuse birjeeb v o a garowe